Magaalada Muqdisho ee xarunta gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen in ka badan konton arday oo dhammaysatay barashada farqurxinta Carabiga iyo Laatiinka isla markaana ka aflaxday madrasada Ibnu Muqla. Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka madrasada, bahda waxbarashada gobolka Banaadir, culimo, waalidiin, macallimiin iyo marti sharaf kale. Ustaad Cali Maxamed Cali Ibraahin oo ka mid ah maamulka madrasada Ibnu Muqla ayaa faahfaahin ka bixiyay heerarka kala duwan oo ay soo mareen ardayda.
madrasada waxaa la aasaasay labada kun toban iyo lixda toban iyo lixdiiyaa la aasaasay weliba maalin jimcay ahayd waqtiyadan aa weliba la furay haddana galabay ku aadineeda aan malayna laakiin maalin jimcay ahayd Ee, labada kun toban iyo kowda ee, toban iyo lixda bisha koowaad ayaa la aasaasay waxyaabaan bixino ee, waad u jeediin khad alcarabiya faqad inkasta aan rajaynayno insha allah ee, inaan wax badan ku darno ilaa reer jaamacadeed aan gaarsiino aan rajaynayno insha allahu tacaala sanadaha soo socda Qaar ka mid ah culimada kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa u mahad celiyey maamulka madrasada Ibnu Muqla iyaga oo dhinaca kale ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan farqurxinta Carabiga.
inaan masaaxiif qortiinaan rajaynaa waqtigaa iska kooban waxaan idin leenahay hambalyo mucallimkana ha loo duceeyo insha allahu tacaala madrasadana allaha ka dhigo madrasadii madaaris badan dhashay waqtigan waxaa la rabaa in runtii mucallimka annaga khadkana bari jiray khuduud ka badan ayaa macalin faarax soo kordhiyey khuduuddaasna insha allahu tacaala ha laga faa'iidaysto waxaa loo baahan yahay qayb dalabul cilmiga ka mida waa khadka شيخنا الشيخ اسماعيل حدق محيري تعود بح- بسرعة الكتابة يا فتى بتحسين خط مثل خط ابن مقلتي يعني قيب كمدة ضل- طالب العلم أو فرح مترسنا وإن طالب العلم هو نقضون إن كاتبة وكرانية أو فرتيس قرحنته aada ugu mahadsan tihiin inta horey wax u baratay iyo inta maxaa tiraahdaa maanta qalinjibinayso iyo inta maxaa tiraahdaa hadda waxbarashada ku jirto iyo weliba inta soo hamayso dhammaan waxaan leenahay allah u fududeeyo Een, qadka waxa waaye diinta islaamka meel weyn oo kaga yaala xaguu ka soo jeeda haddii la yidhaahdo nebiyun oo min alambiyaa ilaahay ilaahay ambiyadiisa ka mida salawaatullaahi wasalaamu calayhim baa asaliyan soo bilaabo baa la yidhaahdaa oo nebiyullaahi idriis la yidhaahdo dhigis badane ama qoris badane culummada saasay ku fasiri jireen markii ay laqbaynayaan xataa magaciisa oo marmar ay laqbaha ay saaraan ismi lama laqbeeye Een, saa darteed marka waxa waaye meel khataruu ka soo jeedaa kitaabaduna waa ogsoon tihiin wax waliba bar- wax walba oo la bartaahay waxaa asaas iyo asal u ah in wax la qoro